Maamulka iyo shacabka magaalada Ceeldheere ee gobolka Galgaduud ayaa isku tashi ku wada dhismaha saldhigga booliiska iyagoo qorsheynaya in ay hirgeliyaan xarumihii danta guud ee dhowr sano kahor burburay. Darbi loogu talagalay in lagu wareejiyo saldhigga ayay intiisa badan hirgeliyeen iyagoona hadda bilaabay laba qol dhismahooda si loogu qabto shaqooyinka. Gudoomiyaha deegaanka Ceeldheere ee gobolka Galgaduud iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa si wadajir ah u codsaday in lagala qayb qaato dhammaystirka saldhigga deegaanka Ceeldheere ee gobolka Galgaduud.
waxaa dhismo ku socdaa isteeshin laga dhisaayo magaalada ceeldheere isteeshinku wou dhismay derbigii waa la soo wareejiyey labadii qol oo u horreyday ayaa saaka waxaa la bilaabay dhismaheeda ceeldheere deegaankiisa maamulku dhul wax badanuu soo qabtay markii maamulka ceeldheere la yidhaha wax badanoo tiro badanuu soo qabtay ummadda ilaahay oo muslimiinta ama jaaridaha dibadda ama maam dowladda ama wixii u haysta waxaan ka codsanaynaa qof kasta oo ilaahay xaggiisna wuxuu la baxaaya tolkiisana wuxuu qabanaya waxaan rabnaa inay isteeshinka ceel dheere wax ka qabtaan
dadka u dhashay deegaanka dal iyo dibad meelay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay wax nala qabtaan oo meeshaas wax nagala qabtaan waxbaa noo haray hadda labadii qolaa la dhex dhigay sanadkii xoogaa sanadkii sanad abaar howsalka dhigay awal dadweynaha iyo waxaasan wax ka qaadqaadi jirnay waxaan ka codsanaynaa dal iyo dibada meesha nimanka deegaankaas oo quseeyo oo ama maamula ama ama bannaanada jira waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan oo nala dhisaan aad baan ugu ducayhaynaa laba qolaan maanta bilaabanay oo steb by steb aan kusoo soconay maanta waxaan soo gaarnay inaan qolalkii bilaabanno laba qolaa la bilaabo maanta labadii qol waxa waaye waad u jeediin dhismahedii way socdaan kabacdina waxaan sii rajaynaynaa in la helo labadan qol saldhiggii waaye laba qoloo kaloo maaragtay xafiisyadii inaan helno iyo qolal kaloo ballaaran marka arrinkaasna waxay ku imaan kartaa xag dowlad iyo xag maaragtay jaaliyadood iyo xag maaragtay deegaankaba in loo kaco marka walaalayaal waxaan ka codsanayaa anoo ku hadlaya magacii deegaanka marka walaalayaal waxaan ka codsanaa haddii alla yidhaahdo in ceel dheere garab istaag loo sameeyo dowlad ahaan looga faa'iideeyo jaaliyad ahaan looga faa'iideeyo annaguna haddii alla yidhahdo waan ku dadaalaynaa inaan maaragtay barnaamijkan hore usii wadno maaragtay horumarinta deegaanka aan samayno deegaanka ceeldheere ee gobolka galguduud ayaa ka mid ah deegaanada horumarka laga dareemayo iyadoona hadda laga hirgeliyey adeegyada bulshada muhiimku ah intooda badan